oo dowladda imaaraadka soomaaliya ay ku hayso in ay dowladnimadii iyo ummadii maaragtay ay la dagaalanto oo runtii ay kula dagaalanto inaan soomaaliya dowladi u dhismin oo ay ahaato soomaaliya meel ku jirta urwarkii todoba iyo labaatanka sana ay ku jirta inay kusii jirto iyadoo runtii u adeegsanaysa dhaqaalaheeda iyo runtii u adeegsanaysa siyaasiyiin soomaaliyeed hadday tahay kuwa baarlamaan ku jira haddii ay tahay maamul goboleedyo imaaraadku marnaba raalli kama aha in soomaaliya ay dowlad buuxda ka dhalan hal wax oo ay maanta soomaaliya u qabteen oo lagu diirsan karo ma jirto adeer dadku marka kuma sinna maanta ka shaqaynayaan waa wax ummadda soomaaliyeed lagooye ku ah in ay maanta maamul goboleedyadina faraha geliyaan oo runtii intay lacaga soo siiyaan oo yidhaahdaan maaragtay dowladdii dhexe ka hor imaada in ay hadda maaragtay sameeyaan in ay burburin ku sameeyaan waad ogeed dowlad walba waxbaa loo sameynayay dowladihii hore hogaamiye kooxeed baa la dagaalamayay tii sheekh shabi al-shabaab baa la dagaalamay kan haddana maamul goboleedyada inay la dagaalamaan baa la rabaa maamul goboleeda marka laga soo waado ciidamo ay tababareen baa jira ciidamada waxaa loogu talagalay soomaali looma tababarna in ay geliyaan syria oo ay halkaa maaragtay uma ay ku laayaan dhalinyarta soomaaliya way socon weyday waa u socon weyday